sheekh cabdulaahi aadan bare oo ka mid ah culimmada gobolka mudug ayaa maanta baaq nabadeed u diray bulshada gobolka isagoo ugu yeeray in laga waantoobo dhiigdaadinta micnodarrada ah sheikha oo ka hadlayay magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in iska horimaadyada iyo colaadaha sokeeye ay yihiin dembi weyn bulshadana dhibaato ba'an ku haya war dadka islaamka waxaan uga digaynaa dhiigga macnodarradaah oo dadka shahaadanahaya oo ahlu tawxiidkaa oo salaada tukanahaya xabadda inta bash lagu siiyo la dilahayo oo lagu bara waxaa hayo oo hadka la so war waxaa islaamnimo maaha qofkii waxaa gaystay ilaahay sidaanu ka yidhi qowlka ilaahayna lama bedelo beenna ma noqdo aayaddaasa qiyaamo kaaga horraysa ogo nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar buu labada muslim hadday iska hor yimaadaanoo kulmaan bisayfayhimaa labadooda seef iyagoo wata laba aaladood laba qori laba seef laba waran laba iskhilaafsan waxay rabaan ha watee mid kastaaba wuxuu rabaa midka kale aaladii ku dili lahaa buu wataa way iska hor yimaadeen mid baa kaw looga siiyey falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar buu kii la dilana waa ahlu naar buu yidhi kala dilana waa ahlu naar buu qiila yaa rasuul allah haadaa alqaatil kani waa kii wax dilay waxaa loo yidhi nebiga kani waa kii wax la dilo waan garanaynaayo qof muslimuhu dilay saasuu naarta ku mutay famaa baalulmaqtuul midka la dila shanigiisu muxuu yahay kana muxuu naarta ku mutay waaba la dilayay waxna ma uusan dilin muxuu nebigu ku jawaabay innahu kaana xariisan calaa qatli saaxiibihi qofka walaalkiisa oo saaxiibkiisa ah dilkiisuu ku dadaalahaye nasiibkan ku saaxiday ilaahay baan u qadiray asagu muxuu u qasday inuu qofkan soo diluu rabay laakiin waa lagala hormar labadoo ahlunaarka waxaad garanaysaa casmiga waxaa la yidhahdaa in laysku ciqaabo qofkaan ficil ma samayn laakiin casmiguu sameeyey wuxuu go'aansaday qofka kale inuu dilo casmigaasaa lagu ciqaabaya xikmadda ilaahay waxay keenaysaa ilaahay dad aan dhulku qaadin maba abuurinba haddii dhulka aan uf malayno inuusanna qaadin xikmadda ilahay baan ka hor imaanaynaa dhulka iyo makhluuqa ku nool ilahay wuu suu talagalay waana qaadaa oo si waxay ugu noolaan karaan waasica bay ugu noolaan karaan haddii dhulka annaga ciriiri noo noqdo balaayo kale aan nagu dhex jirta maahane dhulkaana waana qaadaa anaa iskale iyo anaa iskalena warkeeda iska daa dhulka ilaahay baa iskale